odayaal dhaqan nabadoono iyo walgorod kulanku waaleeda magaalada muqdisho bay ku hadaleen dagaal beeleedyada ku dareera deegaano hooseedow gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe odayaalkii sheegay inay hadhowaayeen habatroojin iyo garwadeen ku eeta dowlada hirshabeelle wayna saasaata oo sheegeen inay ku qayb qaado doonaan nabadeynta maamulka suwada
gogoshaan waxaa lagu taageeraa xabad joojinta dhaqan gashay oo ka dhacday ceelbaraf iyo jalalaqsi dhulka u dhaxeeya oo calaag la yidhaahdo iyo iji xabad joojinta ka dhaqan gashayaan rabnaa inaan ugu mahad celinno kuna hambalyaynno kuna soo dhowaynno intii ka shaqaysana aan nidhaah waa mahadsantiin waxaanu malaynaa siddeed iyo labaatankii bishii hore ahayd markaan baaqa jeedinaynay dintii u kacday oo shaqaysay oo dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horreeyo oo madaxweyneyada cali guudlaawa ugu horreeyo oo madaxweyne ku-xigeenku ku jiro oo wasiirka arrimaha gudaha ku jiro oo maamullada degmooyinka ku jiraan oo ciidamada daraawiishta hirshabeelle ka mid yihiin dadaalkii ay sameeyeen iyo xabad joojintii ay joojiyeen xabadda joojiyeen iyo dadka walaalka hay kala dhex galeen ayaan rabnaa inaan nidhaah waa mahadsantihiin shaqadiin yaad qabsateen annaguna waa idinkugu mahad celihaynaa waana idinkaga abaalhaynaa sidoo kale waxaan uga abaalhaynaa u mahad celihaynaa dadkii diriraayey ee haddii lagu soo dhex baxay aqbalay waxaan soo dhowaynaynaa gogosha nabadeed ee lagu baaqay ee dowladda hirshabeelle dhigtay ee akhyaarta labada daraf ay isugu timaadeen la yidhi ayaan leennahay waa mahadsan tihiin haddaan nahay beesha abgaal ismaan waa aqbalnay gogoshaas waana ka soo qaybgelaynaa guddi aan u xilno ayaanna xamarka soo diri doonnaa waxaanna soo qaadi doonnaa nabad iyo walaalnimo iyo ahalnimo iyo isu soo dhowayn iyo waxa maha ka dhacayoon ka xunnahay oo aan doonayna inaysan mar damba ka dhicin walaalaha xawaadla waxaan leenaha walaalayaal soo dhowaada warkiinna wanaagsanaa na soo gaaray waxqabadkiinna wanaagsanaa na soo gaaray waxaanna idinka rajaynaynaa sidaas iyo si ka sii fiican inaad u dhaqmi doontaan oad u qaban doontaan dadka isla dhashayoo walaalaha uu talaxumaysto isaaya waa u jeedinay waxaan ka codsanna inay xabadda joojiyaan waxaan kaloon u jeedinaa dadka talada u haaya ama dowladda ha ahaato ama dowlad goboleed waxaan ka mahad celinaynaa aqbalada ayna aqbalaan marka hore ila waxaan arrinka soo baxda baaqayna waa arrintaas in la nabadoobo gogol nabadeed la dhigo waa wixii aan sugaynay gogosha waa la dhiga layidhi waa soo dhowaynaa oo ay dhigeen hirshabeelle dhigeen oo madaxweynuhu dhigay iyo intii la shaqay haysa arrintaas arrimaan soo dhowahayna waaye arrimaan ka qaybgelayna waaye arrimaan aad u xiisayhayna waaye in weliba ciyaw si degdega ay u dhacdo dadka walaalkaahu waxaan leenahay nabadda ha lagu dadaalo gogoshaasna sidii loo ballan sidii loona ku ballan qaaday waa umaahaynaa abgaal soo u dhasho annagu waxaan u imaan doonnaa insha allahu tacaala annagu colaad ma rabno waxaan rabnaa nabad insha allahu tacaala walaalahaynana waxaan leenahay abtiye wiilkiisa inay isdilaan maalin walba xaraka ma ahan wanaag ma aha waa sharaf darro idinka ilaahay yaa diris idinka dhigay walaal idinka dhigay lamada dhinacba waxaan leeyahay cid anigu waxugagoddi maaya halaga waantoobaan leeyahay waana mahadsan tahay ciddii intii ku talisay in nabaddaas maaragtay goosha nabadeed laysugu yimaado waa uga mahad celihaynaa waana u imaan doonaa nabadayn haddii ilaahay idmo degmada ceelbaraf gogosha taalla oo la fidiyey oo dowladda maamul goboleedka hirshabeelle ay fidiyeen inaan ka qayb galno maanta waxaan ku fadhinaa abgaal ismaan suu u dhashay oo gogosh oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh sidaas darteed gogoshaaska oo laga fidiyey bisha tobanka bisha labaad oo ku taalla meesha la yidhaha ceelbaraf inaan ka qayb galno daciddii dhigtana waa u mahad celihaynaa waayo dagaalku dagaal dhibaatadiisa uu leeyahay walaalahayna xawaadle maxamed hadda dagaalku hadduu uun sii socdo maanta abgaal wuxuu u fadhiyo waxay yihiin inuu un hadda goboshaas siduu u dhanya uga qayb galo sida ay taana uga hadaliyo hadduu ka hadaliyana hadda markaas diiheen colaad ma rabno annagu annugu colaad ma rabno waxaan uga qaybgelaynana inaanu haddee nabad aan rabnaan uga qaybgelaynaa